beeleniska kuwaango'an mayla ka qaadaday soomaaliya labaatan iyo shanti sinanka dambayti xiliyada walqiibsiga jari wal walaka qiibsadayna walaka qiibsad walka linkudiiri korno eedaanka taageersan waan eedaanka maganka mahad ilayantangeeda eedaanka kamahadnagaana waana taageersagna soomaaliya geek wal an hayn ini walaninka dhisa korno un horay baan ogayn adduunkii niilagaadii iyo madaxdii soomaaliya niilagaadatin eedaanka maasinyin taasiyadu aqalka sare mayna nin sheego haya ini dad qaar liinbadii wala bani aadan wallinki liinka qiibiyow tira bani aadamu una tirada bani aadanka meeli inkiyarayti in dadka liinbadii xoogaa dhaliilaan aragaana hadda adduunka iyo madaxda soomaaliya sidii on aragagniyo og may sheegane degmooyinga wallinka qiibiya haddii leer degmooyin badanaad la shalhaysado oo dadkii lahay indeganayne hoog iyo jabhadi iyo dawlado hoog lahayno horey injineerboobeen dadkii la haayeen walla dili iyo walla gumaad iyo walla masakmaylakawaali degmooyinka soomaaliya kuwaad wallaka qiibiyi kormee dadkii la haayay bamaa dadka degan badiidiyo waysilannaa koonfur galbeed ganacsiga iyo aqoonyahanada iyo meel raayusa ciyaalka xildhibaanada wasiirada maamul gobolii degmo shacab weynow waysillanaa dalkin iyo dadkin ay dad meel raayusa beenka gaadanaysillanna diyaar miyihiini surugna labaatee farsaa dalkaanoon dad ma hadaaw daldadawnuma fadaanu wayn fadaane haan beento inisiyagaa dhuldad fadaan yeenlanna oo xamar ka dhacay go'aannada ka soo baxay ayaannu soo dhowaynayna maanta haddii aannu nahay bulshada koonfur galbeed ee waxaan leenahay cabdiwili dadkaa waqooyi bari ma mateli kartida ka joog baan leenahay